بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كان عشر كصدن يلبو وحانا كغهد لنا إن شاء الله تبارك وتعالى قضبك الله يتمناد oo ka mid ah marxaladii saddexaad marxalatu alcizi waasharaf waaltamkiin waxaynuna ciwaan uga dhignay qodobkan eh, eh, rajaau yacquub calayhi assalaam biliqaa'i yuusuf yacquub oo rajaynaya oo inuu la kulmo maaragtay yuusuf calayhi assalaam waxaynu soo marnay inoogu dambeysay inay wiilashii nebiyullaahi yacquub ay u yimaadeen yacquub banyaamiinna lala haray ee, kii ugu weynaana uu ku haray sagaalkii kale ay yacquub u yimaadeen oo ay u sheegeen wixii dhacay laakiin uusan ka rumaysan oo ku yidhi bal sawalat lakum anfusukum amraa fa sabrun jamiil casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica inahu huwa samiicu lcali inahu huwa alcaliimu alxakiim marka halkaa rajo ayuu qabaa yacquub calayhi salaam casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiican buu yidhi ha ay casa hadday qur-aan kusoo artana waa xaqiiqa weeye ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo mudan yahay inuu iyagoo dhan ii keeno idan wuxuu weli aaminsa- aaminsan yahay yacquub inuu yuusuf nool yahay waxaanu ka arki doonaa aayadda soo socota intaa markuu yidhi ayuu allah waxau yidhi subxaana wa tacaala watawallaa canhum وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كذيم وتولى عنهم ay ay wuxuu ka jeensaday tawallaa waa ka jeensaday canhum ay wiilashiisii ayuu ka jeensaday oo waxa weeye can baniihi wiilashiisii hadalka u sheegayey ayuu markuu dhegaystay oo u jawaabay buu ka jeensaday oo ma uu rumaysan warkoodii watawallaa canhum wa qaala yaa asafa calaa yuusufa wa qaala waxa uu yidhi yaa asafa ay macnaha shallaytadayda iyo murugadayda iyo waxa weeye tiiraanyadayda asafku waa waxa markaa ka tiiraanyootid ka murugootid aad waxa weeye wixii aadan waxna ka qaban karin ay aad iyo aad mashaqo iyo dhibaatana kugu hayso ha yaa asafa calaa yuusufa ay yuusuf baan u murugoonayaa oo waxa weeye qalbigayga ku jira oo macnaha wuxuu caddaynayaa inuu yuusuf weli xusnigiisii iyo murugadiisii ay weli qalbigiisa ku jirto yaa asafa calaa yuusuf wabyadat caynaahu buu yidhi allah wabyadat way caddaatay caynaahu labadiisi indhood ba caddaaday ay macnaha bayaadka waxay yidhahdeen culummadu waa min kathrati albukaa yuusuf baroorashadii uu u ooyeyey naxadintii uu naxay ilintii ilmadiisa ka imaanaysay ayaase u soconaysay ayaa indhihii caddaadeen oo madowgii iyo nuurkii tegey waa indhabeelay marka ay camiya ayaa laga wadaa wabyadat caynaah Eh, waa tan marka dambana uu odhan doona waa soo dhowdahay idhabuu biqamiisii haada faalquuhu calaa wajhi abii ya'ti basiiraa indhihiisaa usoo noqon doona markii qamiiska yuusuf wejiga laga saaro laakiin hadda waa indhabeelay wabyadat caynaah min alxusni buu la indhabeelay ay macnaha murugadii iyo waxa weeye eh, walwalkii uu yuusuf ka walwalayey uu aaminsan yahayna yuusuf inuu nool yahay waayo qofka haddaad ogaatid inuu dhintay waa laga sabraa laakiin qofkaagii oo meel uu jiro aadan aqoon oo waxa weye aadan geeri iyo dhi- eh, nolol midna ku haynin weligaa qalbigaaga ka bixi mayo waa wax jira waa dadkao dhan bay ku dhacdaa oo waxa weeye haddaba soomaalida dad badan bay saa qabsatay markii dagaaladii iyo la kala qaxay ama eh, dagaaladii iyo dhibaatadu dhacday dad badan baa dadkoodii ilaa iyo hadda raadiya soddon sano raadinaya dadkoodii oo waxay leeyihiin geeri iyo nolol midna kuma hayo kamana quusan marka dee qaarna waa ishelaan muddo ka bacdi qaarna waa la la'yahay idan waa wax jira waay marka arrintaas wabyadat caynaahu min alxusn fahuwa kadiim fahuwa yacquub kadiimun ay macnaha waa mid la buuxiyey oo waxa weeye murugo iyo xusn iyo eh, ciil ayaa buuxiyey weeye kadmu lghayd macnaha wuxuu isku dayayaa caradiina inuu qali- qariyo oo caradiisii waa qarsaday oo waatuu markii hore yiri waxa weeye fa sabrun jamiil ay fa sabrii sabrun jamiil sabriga jamiilkaana waxay dhahaan culummadu ay laa shakwa waa laa jazaca fiihi walaa shakwa marka fa huwa kadiimun ay wuu qarinayaa caradiisa iyo ciilkiisa ayuu qarsanayaa ma muujinayo ilaahay buu baryayaa laakiin cidna wax u sheegan mayo waxa weeye walkaadimiina alghayd ayuu ka mid noqday wey oo waxa weye halkaas ayuu waxa weye caradiisii qarinayaa fahuwa kadiim intaa markii yacquub calayhi salaam ay ka arkeen ayaa wiilashiisii markaa hadleen iyagoo waxa weeye markaa hadalkan hadda soo socda waa shafaqa macnaha turid ay u turayaan ee isagii bay u naxayaan waxay leeyihiin dhibaato weyn ayaa odagii haysata aad iyo aad bay iyagiina uga welweleen qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye ilaahay baan ku dhaaranaye tafta'u tadkuru yuusuf ay laa baa loo soo qadarayaa laa tafta'u ay macnaha ka zuuli maysid ka zuuli maysid oo weligaa saasaad ahaanaysaa tadkuru yuusufa yuusuf inaad xusuusanaysid yuusuf oo waxa weeye muddo hore la waayay oo tegey baad intaa xusuusanaysaa iyagu waa og yihiin yuusuf inuusan dhiban waa ogaayeen laakiin dee iyagu marka horaaba ilaahay inoo sheego wa kaanuu min azaahidiin iyagu qalbigooda yuusuf kuma jiro oo waa ka qo- waa waa khalaas marka horeba ma ay rabin oo way naceen laakiin isaga qalbigiisa yuusuf kama bixin saacad kamaba bixin intaa qalbigiisu saa ugu jiraa marka waxay dhahan tafta'u tadkuru yuusufa yuusuf unbaad xusuusanaysaa oo ka suuli maysid inaad yuusuf waxa weeye xusuusatidoo qalbigaaga iyo maskaxdaada iyo carabkaaga uu saa ugu jiro ka suuli maysid xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin xataa waa xarfu qaaya weeye xataa takuuna ilaa daate xaradan xaradan ay macnaha qofku marad shadiid markuu ku dhaco oo dhulka ku dhaco oo geerida u dhow yahay oo waxa weye sakaraatulmowtka ilaa aad gaartid oo marka xaradka waxaa loo isticmaalaa ee, qofku markii uu ama xanuun daran inta ku dhaco oo waxa weeye xaaladiisu ay khatar ku sugan tahay oo geerida u dhowaado oo mushrifan cala almowt uu yahay ama waxaa loo isticmaalaa xaradka waxa weeye fasaadu ljismi waalcaqli qofka markii harab intuu noqdo oo jirkiisii baaboo oo gaboobo oo dhulka ku dhaco oo uusan waxba qabsan karin oo qof meelayaal noqdo ama caqligiisu isku dardarmo oo qofka waa yeel markuu noqdo caqligu inta kharaabo uusan waxba kala garanayn marka waxay leeyihin laba mid weeye markaad dhacdid oo ama caqligaagu fasahaado oo waxa weeye aad waxba kala garan weydid laakiin dee ninkan waa nebi caqligiisu ma fasahaadayo iyagaa khaldan oo waxa weeye eh, nebi weeye ninkan yacquub marka fasaadulqalbi kuma dhacayo Eh, ilaahay baa xifdinaya marka ilaa heerkaa aad gaartid ama aad noqotid waxa weeye qof caqligiisii baaba'ay ama qof jirkiisii inta baaba'ay meel ku dhacay taa ilaa aad gaartid marka xaradka eh, waa qofka keliya waa loo isticmaalaa rajulun xaradun baad odhan kartaa imra'atun xarad waxa weeye rajulaani xarad waxa weeye imra'ataani xarad wa rijaalun xarad wa nisaa'un xarad kulli xaradka waa loo isticmaalaa waxa weeye jamaaca iyo mufrad iyo muthana kulli waa loo isticmaalaa rag iyo dumarna waa loo isticmaalaa waa kelmad waxa weeye kulli qabsanaysa weeye marka xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin ay kuwa halaagsamay oo dhintay oo aad dhimatid markaasaad ilaaweysa marka iyagu markaan waxay idhahdeen culummadu isaga ayay u turayaan oo waxay leeyihiin sidaan iska daa ninkaa mar hore uu tegey ka sabir waxa weeye sabir iyo iimaan allaha kaa siiyo faraha ka qaab laakiin yacquub isagu wuxuu og yahay oo aaminsan yahay yuusuf inuu nool yahay lana kulmi doono rajihiisuna ma dhiman sida aayadda dambe aanu ka arki doono wuu u jawaabay markaa qaala waxa uu yidhi innamaa ashkuu badfii wa xusnii ila allah wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun innamaa ashkuu badfii hey arrinku wax kalaba maahee ashkuu waxaan u fidinayaa macnaha aan u fidinayaa bathii wa xusnii macnaha bathii waa murugadayda iyo waxa weeye dhibtay haysa wa xusnii iyo welwelka marka waa isku mid weeye haddaa welwel dhahdid iyo haddaa murugo dhahdid iyo haddaad kulli waxay hayoo dhan waxaan anigu u fidinayaa oo aan u sheeganayaa ila allah allah inamaa ashku bathi wa xusni ila allah cid kaleba anigu u sheegan mayo dhibaatadayda ha inamaa buu geliya adaatu xasrin weeye marka cid kale aniga warkayga uma sheeganayo idinkana wax ii qabta idamalihi waxaad iga rabtaan marka anigu ilaahay baan u sheeganayaa dhibaataday hayse inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun wa aclamu waxaan ogahay oon garanayaa min allaahi alle xagga ka ogahay maa shay idinku laa taclamuun ida garanayn ha muxuu marka arrintaani tahay waxay yidhahdeen culummadu wuxuu ka wadaa macnaha yuusuf calayhi salaam waatuu riyooday riyadiina waa isagii u fasiray ugu fasiray inuu nebi noqon doono inuu waxa weeye loo sujuudi doono riyadiina weli ma xaqiiqoobin riyadaana inay xaq tahay buu aaminsan yahay oo waa ru'ya alambiyaa xaqun waa waxyi idan marka wuxuu leeyahay taasoo aan xaqiiqoobin yuusuf waxa weeye ma dhiman waa nooli waxaa kaloo culummadu yidhaahdeen waxaa dhici kartaa inuu waxyi min allaahi ku ogaaday inuu yuusuf nool yahay laakiin markaa uusan inaan loo sheegin meesha uu ku nool yahay ha barta uu ku nool yahay inaan loo sheegin laakiin waxyi min allaahi uu ku ogaaday ama ilhaam ilaahay ku ilhaamiyey ama caqligiisa iyo qaraa'inta uu ku ogaaday ila waatuu qaraa'intii arkay uu ogaaday yuusuf inaan bahal cunin marka arrimahaasoo dhan buu isku geegeeyey ama waxyi min allaahiba uu ku ogaaday wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun waxaan ogahay oo ilaahay xaggii ka ogahay wixiidan idinku ogeyn buy marka horta iga tagoo idaayo wey aniga maxaad iga rabtaa ha ilaahay baan baryayaa ilaahay baan waxa weeye gacmaha u horsanayaa anigu idinka wax ii qabtayda meli allah subxaana watacaala baa igu filan idaaya marka haddana arrin kaleoo ka cajiibsan buu la yimi iyagu waxay lahaayeen yuusuf ka sabir isagiina waaba kanoo wuxuu leeyay ordoo yuusuf raadiya waxgee iska qabsanaysaa marka waa arrin cajiiba iyagii waxay aaminsan yihiin oo leeyihiin ka sabir yuusuf ninkaa heli maysi waa tegey oo sabir iyo iimaan allaha kaa siiyo isagiina wuxuu leeyahay war ha quusaninee orda yuusuf raadiye waa laba aad u kala fog weeye marka markaasu waxa uu yidhi يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون الله اكبر يا بني wiilashaydiow idhabuu orda taga noqda oo meeshii masar oo aad ka timaadeen ku noqda wujida marka yaxquub wuxuu aaminsan yahay yuusuf inuu nool yahay idhabuu taga buu yidhi noqda waxa weye idhabuu yaa baniya dhahabuu maxaan samaynaa fataxasasuu baara oo raadiya waxa weye min akhbaari yuusuf fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tayasuu min rawxi illah taxasuska marka waxaa la yidhaahdaa waa waa dalabu lakhbaar markaad akhbaarta raadinaysid waxa weeye oo akhbaarta khayrka iyo wanaagga markaa raadinaysid qofka wanaaggiisii markaa raadinaysid khabarkiisii xaggee ku nool yahay ma nool yahay xaaladiisa aad raaraadinaysid oo baarbaaraysid baa taxasuska la yidhaahdaa waxaana loo isticmaalaa waxyaalaha khayrka ah oo wanaagga ah waxaa ka soo horjeeda tajasuska oo ilaahay nahaye walaa tajasasuu tajasusku waa tatabacul waxa weeye qofka in la raacraaco axwaashiisa oo la jaajuuso oo kalaamkiisa iyo afcaashiisa iyo la indhaindheeyo oo la jaajuuso wey marka tajasus tajasuskuna waa jaajuusnimada taxasuskuna waa dalabul khayro wanaaggii baa la raadinayaa qof dhumay baa la raadinayaa akhbaartiisi baa la raadinayaa sida dadku markii qof dhumo la wareego oo qofba meel ka raadiyo qofkii baa la raadinayaa wanaag baa la doonaya marka taxasus baa la yidhaahdaa waxau yidhi marka yaa baniya dhahabuu fataxasasuu min yuusufa yuusuf raadiya wa akhiihi walaalkii ay banyaamiin macnaha labadaasba akhbaartooda orda raadiya buuyi hadday soo heli doonaan marka wax arrintiibaa soo gebageba ah oo waxa weye akhbaartiibaa qisadiibaa soo dhammaanaysa hadday marka soo heli doonaan orda raadiya buu yidhi yuusuf iyo walaalkiisba waa ishaara marka uu tusayo yuusuf iyo walaalkii halkaasaad ka soo wada helaysaan way wada jiraane orda uma caddayn laakiin laakiin ma uu kabiirkii ma sheegin ninkii weynaa oo la haray oo masar ku haray isaga ma sheegin waayo isagu dee waa nin xoro magaaladiisu iska joogaa laakiin yuusufna waa lala yahay banyaamiinna waa lala haray oo waxa weye gacan dowluu galay oo xabsi iyo waxa weye maaragtay gumaysi buu galay marka sidaa daraaddeed orda raadiya labadoodaba walaa tay'asuu ha quusanina ha ka quusanina min rawxi illaahi ay min faraj illaah naxariista ilaahay iyo farajkiisa iyo fadligiisa ha ka quusanina orda buuyi walaa tayasu min rawxi illaah inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun inahu alamr washaan wuxuu yahay arrinku laa yay'asu ma ka quusto min rawxi illaahi ay naxariista ilaahay iyo farajkiisa iyo raxmaddiisa kama quusto ila alqowmu alkaafiruun marka gaalaha noqoninoo naxariista ilaah ha ka quusanine orda yuusuf raadiya ayuu yidhi allahu akbar waxa weeye alya'su waa qunu waa quusashada weeye oo rajaagu ka soo horjeedaa waayo rajaagu qofku hadduu rajo qabo rajuhu qofka waxa uu ku bixiyaa waxa weeye yuujibu alcabda assacya waxa weeye walijtihaad qofku markuu wixii rajo ka qabo wuxuu ku bixinayaa oo ku waajibinayaa inuu dadaalo oo raadiyo ouna daalin yacsiguna waa ka soo horjeedaayo wuxuu qofka u waajibinayaa ku bixinayaa waxa weye inuu wixii iska daalo oo culays tathaaqul baa imaanaya wuu quusanayaa meelbuu iska fadhiisanaya idan wuxuu leeyahay rajihiinna kor u qaada yuusuf iyo walaalkii raadiya hana quusanina idan ma quusan marka nebiyullaahi yacquub waa aaminsan yahay mana ka quusan yuusuf waayo wakaasoo waxa uu leeyahay hala raadiyo qodobka dambaynu marka ku arkaynaa walaalihiis oo markaa amarkii aabba qaatay oo soo tegey oo masar ku soo noqday oo markaasi yuusuf arrintii u caddayn doono oo halkaa la isbaran doono waxa weeye oo walaalnimadii ay halkaa caddaanayso marka insha allahu tabaaraka watacaala qodob gaaraan ka dhigaynaa intaa ayaynu kan kaga gudbaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin